goobaha la sheegay inay qabsadeen ururka daacish habeennimadii xalay ayaa waxaa ka mid ah tuulada buuq catooti iyo ceelka il oo hoostaga degmada iskushuban guddoomiyaha degmada iskushuban maxamuud ismaaciil ciise oo khadka telefoonka kula soo xiriiray v o a isaga oo ku sugan degmada iskushuban ayaa sheegay in wararkaasi ay yihiin kuwa been abuur ah oo loola gol leeyahay in hay-adaha gargaarku aysan gaarin dhulkaas wax ka jira ma jiraan waa warar been abuura oo la rabo deegaanka horumarkiisa iyo nabadgelyadiisa in lagu weeqo lagana hortago inaan maxaawinooyin la keenin mid kaba waan la xidhiiray buqcatooti il iyo cameyra wax ka jiraan ma jiraan cid timid she kulli wax joogaa ma jiraan oo daacish iyo shabaab midna midna ma joogo warkaasina waa war been abuura waxaan rabnaa ciddii sheegtay in muxuu ahaay runtii naloo soo sheego
guddoomiyaha ayaa sheegay in sanadihii u dambeeyey ay cabashooyin ka imanayeen dadka ku nool deegaankaas waxaana uu codsaday in hay-adaha iyo maamulkuba ay si toosa dadkaas gargaar ugu fidiyaan hadda ka hor wararka beenaaboorka way iga soo dacwoodeen sax weeye waxaanu aniga iyo sef dildaran iyo iyo n r c ayaa tagnay iyaguna waa noo caddeeyey in dad ay wararkaa gudbiyaan markay maqlaan cid baa soo socota ama hay-ad baa soo socota ama maamulkaa soo socda warkaas ay gudbiyaan si ay caqabad u hordhigaan in hay-adaha iyo maamulka iyo odayaasha iyo waxqabadka iyo horumarka looga hortago mid ka mida dadka reer guuraaga ah oo ku sugan ceelka il oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a uga warramay xaaladda deegaankaas maxamed siciid waxaan joogaa meesha lay ceelileed wax ceelileed ka jiraa ma jiraan daacishna ma qabsan daacishna ma arag mana joogto ceelka saakay baan tegay oo ka soo dhaamiyey adegsibada aageeda degan baan ah wax ka jiraa ma jiraan dadkaasi waa dad iyagu ah warkaas soo gudbiyey annaga hawlaha iyaga danahayaga ee dhibku ah yahay ma jirto waxaas la sheegaa nabadoon cabdi cali mire oo ka mid ah nabadoonada deegaankaas ayaa sheegay in sanad walba xuquuqdooda ay ku waayaan warar been abuur ah oo hay-adaha iyo maamulkaba loo sheego in dhulkooda ay ka jiraan khatar ammaanka lid ku ah riboodka maamulkaa keenay waxaan doonaynaa in arrintaa sharciga ilaahayga loo hor keeno caddaynta loo hor keeno haddii arrintaa wax ka jiraan in annagaa dembiilayaal haddii kaleto cidda dembiga le in dembiga lagu qaado oo ummadda risqieda hor taagan sanad walba hay-adi waana dhaafta waxalayihahdaa sanadka ma leh xuquuqda aanu leenahay inaanu helaan rabna inta badan dadka ku nool dhulka laamiga ka durugsan ee loogu magacdaray gaariwaaga ayaa waxa ay ka cabanayaan in aysan gaarin gargaarka hay-adaha taasoo loo aanaynayo warar been abuur ah oo inta badan laga soo gudbiyo waxaana ay codsadeen shakhsiyaadka wararkaas ka soo gudbiya in maxkamad la hor keeno faadme yaasin jaamac v o a boosaaso